waa idin ka soo daahnay waxay ahayd mar hore inaan idin casunno oo halkan timaadaan oo aan wax idin farno oo aan idinla dardaaranno maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed sida keliya wax loogu gudbin karo oo dhaqankeenna ah waa heesaha iyo gabayada weliba khaasatan wakhtiga hadda aan ku jirno oo loo baahan yahay dadka in la kiciyo oo la abaabulo oo si toosa wax loogu sheego oo lagala hadlo wadaniyadda waxay tahay xaqiiqatan runtii kooxda horseed hawshii laidiin xil saaray inaad si fiican uga soo baxdeen waxaanse aada iyo aada u jeclaan lahaa in heesuhu ay bataan oo meelaha aad geynaysaan heesaha aysan noqon mararkoo koobane aad tagtaan meelaha frontiyada meelaha ciidamadu ay joogaan degmooyinka iyo gobollada kale aada gaarsiisaan meel kasta oo ummadda soomaaliya iskugu soo baxayso oo aada heesahaas quruxda badan aad ka qaadaan aad ku soo jiidataan shacabka marka quluubtoodana aad ku heshaan maxaa yeelay haddii dagaal haddii lagu jiro waxaa keliya dadka lagu kicin karo oo lagu abaabuli karo waa heesaha wada wadaniyadda ah runtii shaqo fiican waa qabateen waa waxaan jeclaan lahaa heesaha wadani wadaniyadda ah ha la xoojiyo heesaha shaksiga lagu ammaanaya iska dhaafa shaksiyaan la ammaanin shaksigu waxa weeye wuxuu wax ku yahay dalku wax ku yahay dalka ammaana weligiin qof shaksi ha ammaanina dalka ammaana wadaniyadda xoojiya dowladnimada ammaana iyada naftigeeda maxaa yeele dowladnimadu shaksi ma aha dowladnimadu waa shacabka soomaaliyeed oo dhan wey dadkao dhan baa iskale dowladda annaga waana loo dhiibtay waxaan haynaynaa waxa weeye muddo yaroo kooban marka annaga ammaan uma baahnin waxaa la rabaa in la ammaano dowladnimada waxaa la rabaa in la ammaano wadajirka soomaaliyeed waxaa la rabaa in la ammaano la ammaano qabka soomaaliyeed iyo siday ahaan jireen awooyaashin siday ahaan jireen ma aha soddonkii sano oo aan kufnay ma aha dad baa waxay aaminsan yihiin inaan jabnay ma jabin soddon sano waa yeero turaan turoonnay haddana waa kacenaa insha allah runtii doorka aada qaadateen xoojiya haddaad sheegtaan wax dadka kicin kara moralkooda iyo niyaddooda iyo caadifadooda kicin kara haddii aad samaysaan hadday noqoto tixda gabayga iyo hadday tahay laxanka iyo muusiga la socda dadku dhagahooda waa idii furan yihin hadda kooxda hiddo waxaan leeyahay dhalinyaro firfircoon weeye iyo cayaartooydooda fanka waa ku cusub tihiin laakiin waxaad leedihiin mustaqbal wanaagsan mustaqbal wanaagsan aad leedihiin codkiina aad iyo aad yuu u wanaagsan yahay iyo muusiga iyo laxankiina aad u wanaagsan yahay waxaad ku dartaan xoogaa dadaal badan ilaahay idinkiis waxaa noo balana in aan u shaqeyno dalkan kulligeen in aad ku fikertaan mar walbaba maskaxdiina aad gelisaan in wax la curiyo in dadka sidii lagu kicin lahaa la curiyo muusiga quruxda badan sidii loo saari lahaa annagase waxaa naga ballana oo dadaalkeenna qeybteenna nagu soo aadaya inaan idiin keenno qalabkii aada u baahnaydeen maxaan ku idhaahdaa ka warqabkii laydinka warqabay duruufihiinna duruufaha adag aad hadda ku shaqaynaysaan inaan ilgaaro ku fiirino oo aan idinku dhiiri gelinno in inta aad samayseen haddaabaad ku samayseen xaalad aad ku jirtaan waxaan qiyaasayaa haddii laydin dhiiri geliyo oo baahidiinna iyo duruufihiinna meel la meel la saaro inaad abuuraysaan waxa aad samayseen wax toban jeer ka wanaagsan hadduu ilaah yidhaahdo hadda waxaan keennay laba macalin oo muusiga bara waxaan soo gadnay qalab gaaraya ilaa saddex boqol oo xabbo oo kala duwan oo nooc walba leh waxaan ku waaa waaa waaan waxaan ku talagalnay ama aan qorsheynaynaa laba boqol oo arday inay ka soo baxdo laba sano gudaheeda tiyaatarkii waa dhammaanaya dhismihiisa meelo badanna aan sii dhisno oaan ku horumarinayno hiddaheen iyo dhaqankeena soomaaliyeed iyo fanka hadduu ilaah yidhaahdo ayna noo soo bixi doonaan musicians dad tuma instrumentiga kala duwan idinkuna dee aada haysaan ee, ee, maxaanku idhaahdaa curuntii ee, gabayada iyo geeraarada iyo sidii loo saaro hadda muusiga ee, maxaanku rahda heesaha hadduu ilah yihahdo ee, dhalinyarada hadda wax baranaysa oo muusiga baranaysana insha allah muddo laba sano gudahooda ah ay ku bartaan sida ugu fiican oo muusiga loo tumo oo weliba standardka caalamka hadduu eeba yidhaahdo waxaan idin rajaynayaa guul sanad cusub sanad wanaagsan inuu noo noqdo sanadkan sanad kheyr qaba oo barwaa oo maxaan ku nabad nabad nabad noo keena iyo horumar insha allah hadduu ilah yihahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu